الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله دين الإسلام waxyaabaha ay la timi ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebigiisa u waxyooday waxaa ka mid a inay dadka ku dhiirigelisay dhaqan kastoo wanaagsan dadka inay ka reebtay ee u diiday oo ay ka waanisay dhaqan akhlaaq mucaamalo aan wanaagsanayn dhaqamada iyo akhlaaqaha aan wanaagsanayne diinta islaamka aada uga hadashay raadadka aadka u xunnaa qofka noloshiisa ku leh noloshiisa diineed iyo tiisa adduunyaba waxaa ka mid ah dhaqanka la yidhaahdo kibirka waa aafo ku dhacda qofka qalbigiisa weynaan iyo sarrayn aanu lahayn oo uu isa siiyo taasi oo midhaheedu ay noqdaan xaqa inuu aqbali waayo uu iskala weynaado khalqiga ilaahayna inuu xaqiro hoos u eego nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam kibirka saasi ku qeexay alkibiru safahu alxaqi wa qamdu nnaas ciraddu alxaq xaqa in la aqbali waayo iyo dadka in la xaqiro la quudhsado ayaa kibir la idhaahdaa waa dembi aada iyo aada u weyn sharkiisuna aad buu u badan yahay waa dembigii sababay ibliis inuu kufriyo u gaaloobo oo nacdasha ilaahay ay ku dhacdo ilaahay naxariistiisa uu waayo naarna uu waajibsado isagaa ibliis u sababay xasadkii uu xaasiday nebiyullaahi aadam isaga ayaa gaalnimada ku kallifay waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin malaa'igtoo ibliisna uu la joogay buu ilaahay amray nebi aadam inay u sujuudaan dhammaantood amarkii ilaahay way qaateen quluubtoodaa kibir ka madhnayd ibliis mooyaane isagu waa diiday inuu amarkii ilaahay qaato waxa kallifayna kibir buu ahaa wa kaana min alkaafiriin qof kasta oo xaqa iska kibriya amarrada ilaahayna iskala weynaado aqbali waaya fafiihi shabahun min ibliis ibliis buu arrinta noocaasiya ka shabaha ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimkaa in badan wuxuu ku soo celceliyey kibirku inuu yahay ummadii xaqa ka jeestay waxaa arrinta noocaasiya ku qaaday qowmu fircown ilaahay markuu ka warramaya wuxuu ihi fastakbaruu wa kaanuu qowman mujrimiin xaqii nebiyullaahi muuse ilaahay ugu soo dhiibay maxay waa qabli waayeen xaqii bay radiyeen nebigii ilaahay ugu soo dhiibiyey qoomkiisana way xaqirayeen qoom dembiilayaala bay ahaayeen ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku caddeeyey kibirku inuu sabab u yahay cadaabka alaysa fii jahannama mahwan lilmutakabiriin kuwa iskibriya xaqa iskala weynaadee aqbali waaya waxay dooneen ha ku sababeeyaan qof aan ka cilmi badanahay baa ii sheegay mid iga da-yar baa ii sheegay mid aan ka meeqaan sarreeyo dadka dhexdooda ayaa ii sheegay mid reer hebela baa ii sheegay waxay dooneen ha ku sababeeyaan xaqa mar hadday aqbali waayeen waa kibir jahannama ayay deegaan iyo hoy ay ku leeyihiin kuwaas falyawma tujzawna cadaaba alhuun bima kuntum tastakbiruuna fi lardi bigayri alxaq wabima kuntum tafsuquun waa loo warramayaa waxaa la leeyahy yowma alqiyaama maanta cadaabka wax dulleeya ayaa laydinku abaalmarinaya maaha cadaabun inuu yahay waxaa la socotay inuu dullaynayo cidda uu ku habsado sababtu waa maxay dhulka markaad joogteen baad xaqa iskala weyneydeen oo aydan aqbali jirin khalqiga ilaahayna waad xaqiri jirteen xaqdaraanaad arrinta noocaasiya ku samayn jirteen oo qof xaqu leh inuu xaqa iska sarraysiiyo ama khalqiga xaqiro maba jiraba kibirku waa sife sife ilaahay makhluuq xaqu lihi ma jiraba fisqigiinna iyo amarkii ilaahay oo aad khilaafteen ayaa arrinta noocaasiya idiin sababay addoomaha ilaahay ee muuminiinta ee saalixiinta ee mustaqiimiinta ah ee amarka ilaahay qaata wuxuu ilaahay u diidayna ka fogaada kibirku dhaqankooda kuma jiro walilaahi yasjudu maa fi samaawaati wamaa fi lardi min daaba waalmalaa'ikatu wahum laa yastakbiruun ilaahay waxaa u sujuudo amarkiisa qaata makhluuqaadka samada jooga kalmalaa'ika iyo waxaa dhulka jooga ee ku dul socda malaa'igtaa ilaahay u sujuudda wahum laa yastakbiruun iyagoon xaqa iska kibrinahayn iyo qaadashada amarka ilaahay innamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun waxaa aayaadka ilaahay si dhab oo dhammaystiran u rumeeyey kuwa marka lagu waaniyo aayaadku ay raadaynayaan ee ilaahay subxaana wa tacaala u sujuudaya rabbi nasahaya xumaan oo dhan ka hufaaya ilaahay ammaanaya nicamkiisana uga mahadnaqaaya wahum laa yastakbiruun waxaasoo dhammi waxay ka dhasheen inay ku sifoobeen sifatu tawaaduci lilxaq xaqa inay isu dhuldhigaan kuwa iskibriye ma aha kibirku mar hadduu yahay dembiga sidaasi u weyn mar hadduu yahay qofkii oo sheeganaya mansilo iyo derajo aanu xaqu lahayn isna gaadhsiinaya meel aanu mudan ilaahay subxaana wa tacaala kuwa iskibriya xaqiiqada ayuu tusiyeeye inaanay mudnayn halka ay isla joogaan naarta jahanname ilaahay wuxuu ka dhex sameeyey jeel jeelkaasi waxaa loo sameeyey kuwa xaqa iska kibriya khalqigana xaqira cabdillaahi bni camr ibni caas wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yuxsharu almutakabbiruuna yowma alqiyaamati amhaala dar kuwii iskibrin jiray baa maalinta qiyaame lasoo tubaya quraanjada nooca u yaryar iyaga oo laaleeg way isla weynaayeen waa la yareeyey suuradoodu suuro quraanjo maaha iyagoo quraanjo laaleeg haddana muuqaalkii dadka ayay leeyihiin fii suurati arijaal yakshaahum addull waxaa daboolaya dulli min kulli makaan dhinac walba kaga imanaya fa yusaaquuna ilaa sijnin fii jahannam yusamaa buulas waxaa loo kaxaynayaa oo loo cudhayaa dhinaca jeel ku yaal jahanname dhexdeeda magacaasi leh tacluuhum naaru lanyaar yusqawna min cusaarati ahli annaar tiinati alkhabaal ahlu naarkay hoosta ka sii xigaan isla weynidoodii baa hoosayntaa dhashay xataa jahannama oo meel cadaabeeda inay ku hooseeyaan dheecaankii ka dhacay ahlu naarka ayaa iyaga dusha kaga qubanaya nasaa-i iyo tirmidiya baa xadiidkaasi wariyey ayuha almuslimuuna cibaad allah ixdaru lkibr faina lahu aafaatin cadiima wa shuruurin kabiira iska ilaaliya addoomaa ilaahay ow kibirka xaqa marka laydiin sheego idinkay dantiin tahayee sidiisa u qaata khalqiga ilaahayna ha xaqirin oo hoos ha weegina hana quurhsanina ha kuna jeesjeesina fa ina akramakum cinda allahi atqaakum qabiil iyo nasab awgii ama adduunye awgeed ama mansab iyo madaxtinimo daraaddeed ama aqoon qofku uu isbidaayo lagu kala sarrayn maayo iimaankiiyo alla kacabsiga lagu kala sarreeyaa aafooyinka iyo dhibaatooyinka kibirka waxaa ka mid a wuxuu calaamad iyo daliil u yahay kibirku qofka iskibrinaya caqli yaraantiisa qof caaqil oo caqli lihi oo xaqiiqadiisa garanaya isma kibriyo aad bay kuwa iskibriyaa u caqli liitaan insaanku hadduu si dhaba isu qiimeeyo wuxuu isku kibriyaaba ma jirto isagu ismuu jirsiin oo ismuu abuurin hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura maalin baa soo martay wax la sheegaba aanu ahayn intaa dabadeedna waxa laga abuuray waa la yaqaanaa wuxuu isagu isu hayaa ma jirto antum alfuqaraa'u ila allah waa baahanaha baahidiisu ay joogtada tahay maxaabuu isu kibrin doonaa maxamed bn xusein bn cali bn abi aalib wuxuu yidhi maa dakla qalba mri'in shayءu min alkibri qaطu ilaa naqasa min caqlihi biqadri ma dakala min dalika qalla aw kahur qofka maalinta uu kibri qalbigiisa galo waxaa bilaabanta caqligiisu inuu isdhimo kibirka qalbigiisa galay intuu leeg yahay ayaa caqligiisa iyo garashadiisa inta ka godayna ay leegaataa insaan siduu isu kibrin karaa walaa yaxiqu lahu lkibr walaysa fiihi min asifaat maa yastaxiqu bihi alkibra watacaaduma watacaali maba lahaba sifaat iyo tilmaamo sababi kara inuu isa sarraysiiyo oo uu isweyneeyo alaxnaf ibnu qays raximah allahu tacaala isagoo taa ka hadlay wuxuu ihi cajaban libni aadam yatakabbar waqad kharaja min majra albowli maratayn ina aadam la yaab buu leeyahay wuu iskibrinayaa inuu iskibriyana xaquma leh xubintaa ay kaadidu ka soo baxdu laba jeer ka soo baxay fa annaa lahu lkibru marinka kaadida isagoo laba jeer soo maray kibir halku u yaalla mutarif ayaa wuxuu arkay ninkii muhallab lo odhan jiray oo markaa madax ahaa wa huwa yatabakhtaru fii jubbati khazin isagoo isqaadqaadayo si kibir ku jiro u soconaya oo xidhan jubbad ka samaysan xariir qaala yaa cabdallah haadihi mashyatun yubqiduha allahu wa rasuuluh socodka noocaana ilaahay waa necab yahay rasuulkiisuna waa necabyahy faqaala almuhallab amaa tacrifunii saad iila hadlaysaa buuli ninkaan ahay iyo derajadeeda miyaanad garanahayn qaala balaa waa ku garanaya acrifuk xaqiiqadaadaan garanayaa buuri isagu wuxuu islaamala de wuxuu odhan doonaa ninka madaxda ah qaa'idka ah maalqabeenka ayaa tahay laakiin waxaasoo dhami waa sifaat caarida tacridu wa tazuul waa sifaat insaanku mar uu yeesho marna ka baaba'da laakiin sifaatkii rasmiga ahaa ee uu lahaa buu sheegay awaluka nudfatun madira wa aakhiruka jiifatun qadira waan ku garanayaa buuri bilowgaagii waxaad ahayd dee candhuuftaa yaro liidata taasaa laga abuuray aakhirkaagana waxaad ku dambaynaysaa inaad noqoto bakti soo uraaya oo dadku ay qurunsadaan qofku markuu dhinto qabriga la dhigo ambiyada ayuunba aan jirhkoodu isbedelin dadka kale waxaa asal u ah inuu jirhkoodu isbedelo oo ay qurmaan oo deetana marka dambe ay baaba'aan wa anta bayna dalika taxmilu alcadirata intaa inta udhaxaysana markaad candhuufta ahayd iyo markaad dhimatay ee baktiga aada noqotay soo uraaya xaar baad ku sidataa labadaa dhinac dhexdooda saxaraad sidataa buuli qof aan sidan baa jira mid kastoo la qaloo la jeexo xiidmihiisa saxaraa loogu tegaya markaa halkuu kibirkaaga yimi famada almuhallabu wa taraka mishyatahu tilka waxbuu ku qaatay waanada ah waa socday socodkii nooca ahaana ee la yaabka lahaa ee kibiruu ka muuqdayna wuu iska daayey ilaahay baynu weydiisanaya inuu inagu daro addoomaa ilaahay saalixiinta ee xaqa marka loo sheego aqbala cidduu doonayaba ha ka yimaadee khalqiga ilaahayna aan xaqirin mid walbana dejiya mansilada iyo darajada uu mudan yahay aqulu qawlii hada wastaqfir اllah lii walakum alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wla cudwana ila calى ظaalimiin aafooyinka iyo masaa'ibta iyo sharka kibirka waxaa ka mid a addoonka inuu ku kalifo inuu xaqa aqbali waayo alimaam almaawardi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy kitaabka la adabu addiini wadunya adab addunya waddiin akhlaaqaha wanaagsan iyo kuwa xunba waa ku sheegaa waxyaabaha dadka uu kula taliya waxaa ka mid a mujaanabat lkibri walicjaab haddaad doonayso addoon wanaagsan inaad noqoto iska ilaali inaad isu bogto inaad isu bogtaa waa jaranjarada kibirka catabadeeda ama kaabadeeda u horraysa weeye kibirku isubogitaan buu ka dhashaa qofku inuu marka hore isu bogo oo uu iscajabiyo iyo kibirka labadaa iska ilaali liannahumaa yaslibaani alfadaa'ila addoonka wanaagyadoo dhan bay ka xayuubiyaan wa yaksibaani wa yugsibaani alradaa'ila waxaanay dhaxashiyaan oo addoonka ay u tabcaan labadaasi xumaan oo dhan walaysa liman istawlaya calayhi isqaa'un linusxin walaa qabuulun lita'diib labadaasi qofkay qabsadaan inuu isu bogo iyo inuu iskibriyaa qofkaasi talo wanaagsan oo loo soo jeediyo uma dhig raariciyo dadkaba isagu inuu ka caqli badan yahay ugu aqoon badan yahay ugu garaad iyo fikir wanaagsan yahay buu isu haystaa wanaag markaa loo sheegayna ma aqbalo kibirku wuxuu addoonka dhaxashiiyaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka fogaado khalqiga dhexdiisana inuu ku dulloobo ilaahay baa addoomaha ku beeray qofka iskibriya inay nacaan xataa haddii uu yahay miday kor u eegayaanoo waxyaabaha bani aadamku uu jecel yahay haysta hadduu madax yahay hadduu caalim yahay hadduu maal haysto hadduu qurux leeyahay had iyo jeeraale dadka iskibriyaamahana qaadaan waa wadda addoonka gaadhsiisa ilaahay cadhadiisa kuwa iskibriyaa halka ay ku dambeeyaan waa inay dulloobaan yucaamiluhum allahu binaqiidi qasdihi isa sarraysiintii ay doonayeen sida ka soo hor jeeda oo ah hoosayn iyo dullow ayuu ilaahay ku abaalmariya camr ibnu shabiiba wuxuu yidhi kuntu bimakka bayna safa walmarwa markaan joogo safiya marwe dhexdoodaan joogay xaramkii fara'aytu rajulan raakiban bakla wa bayna yadayhi khilmaanun yucanifuuna annaas waxaan arkay nin dawaafaya baqal buu saaran yahay addoomaa hor yaacaya dadka way dagaalayaan ka maqli waayo way riixayaan oo way daafadaynayaan iyagoo halkaa jooga qaala uma cudtu bacda xiin intaa dabadeed waan noqday fa dakhaltu baqdaada fa kuntu cala aljisr baqdaad baan galay magaalada la yidhaahdo biriishka webiga dul mare ayaan joogay fa idaa ana birajulin xaafin xaasirin tawiili shacab waxaan ku soo baxay buuhi nin cagaagan madax qaawano madaxaana waxba u saarayn timihiisuna ay dheer yihiin oo ay raamaysteen qaala fajacaltu anduru ilayhi wa ata'ammaluhu waxaan bilaabay ninkaa inaan xaggiisa eego oo aan u fiirsado fa qaala limaa laka tanduru ilaya maxaad iga soo eegaysaa buuhi faqultu lahu shabbahtuka birajulin ra'aytu bimaka wawasaftu lahu sifa nin waxaad iila eeg tahay ninaan maka ku arkay oo sidaas samaynayay oo sidaasi u ekaa qaala lahu ana daalika arajul wuxuu yidhi ninki ninka aad sheegayso laftiisaan ahay faqultu maa facala allahu bika bal xaaladaada iiga warran maxaa kugu dhacay faqaala innii tarafactu fii mawdicin yatawaadacu fiihi annaas waxaan isa sarraysiiyey meel dadku markay tagaan ay hoos isu dhigaan marka xaramka la tago marka xajka la tago dadka oo dhami dusha waa isaga eegyihin xataa kii marka hore derajo isbidaayey dadkaa kalu la sinmaa dhammaantood oo wada dawaafayaan waa saciyayaan acmaasha oo wada qabanayaan maryaha isku midkaabay xidhan yihiin isku waxbaa xalaalo ah isku waxbaana xaaraanka ah fa wadacanii allaahu xaysu yatarafacu annaas meeshii dadku ay isa sarraysiinayeen ama ay sarreeyeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala markaan imi iga dhigay mid dullaysan oo hooseeya haakadaa yucaamilu allaahu man takabar saasuu ilaahay ula dhaqmaa addoonka iskibriya ayuha almuslimuuna cibaad allah haddaynu janno doonayno kibirka aynu iska ilaalinno oo xaqa qof waliba marka loo sheego ha aqbalo samicna oo atacnaa ha yidhaahdo khalqiga ilaahayna yaynaan xaqirin oo aynaan quudhsanin qaala nabiyu calayhi asalaatu wasalaam man faaraqa aruuxu aljasada wa huwa barii'un min halaatin dakhala aljanna qofka naftiisu ay jidhkiisa ka baxdo isagoo saddex arrimood ka madhan jannada ayuu galaa macanu waa maxay saddexda arrimood hadduu ku sifaysan yahay jannada geli maayo ugu yaraan markiiba geli maayo alkibru weeyaan arrinka koowaad hadduu kibir ka madhan yahay waddayn dayn iyo gashi dad hadduu ka madhan yahay waalghuluw hadduu ka madhan yahay waxaa loo yaqaano talaxtagga iyo xaddhaafinta alghuluw fi alcaqiida walghuluw fi alcibaada walghuluw fi madxi innaas aw fii damihim ghuluwgu meelo badan buu galaa inuu qofku caqiidadii xadkeeda dhaafiyo oo intii kitaabkiiyo sunnuhu sheegeen in dheeraada uu ku darsado isagu aamino cibaadadii inuu ghuluwi ku sameeyo bidac dheeraada uu ku daro intuu dhaa cibaadadan ku dadaalaya ghuluwiga waxaa ka mida qof ammaantiisa inaad ku talax tagto sifaad aanu lahayn inaad ku ammaanto ama dhaleecayntiisa inaad ku talax tagto oo dhaqamo xunxun oo aanu lahayn aad ku dhaleecayso xadiidkuna waa saxiix faqad saxaxahu asheekhu alalbaaniyu raximah allahu tacaala اللهم يا ربنا يا رحمن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من الكبر اللهم إنا نعوذ بك من الكبر اللهم إنا نعوذ بك من الكبر اللهم إنا نسألك يا ربنا يا رحمن أن تجعلنا من عبادك المتواضعين للحق والخلق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد